الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم axsanu tasniifa wacaduma annafcu bitasaniifihim waxaan ku jirnay bal umuurihii uu inooga soo yar qaaday taariikhdii koob koobnaa waxaan soo aragnay a'immadii xadiiska ama usuushan shanta ah ragga imaamyadii iyagu mu'alifiintood iyo musanifiintood ahaa in yar oo dee dhalashadood iyo dhimashadood ah taas baynu soo aragnay iyadoo qolooyinkan madaahibahan matbuucada ana barhkood ay inoo horeeyeen iminka halkan waa fiqradii ugu dambeysay qeybta taariikhda waxaana uu inoogu sheegayaa sheekhu raximahu llahu tacaala toddoba imaam oo xufaaddii kaba mid ahayd iyaguna kutub lagu intifaacay oo khaasatan cilmigan anwaacihiisa kala duwan loogu intifaacay oo raggaa hore kaba dambeeyey in yar oo nubdo ah oo ku tacalluqsan ee mawaalidoodii iyo wafayaadkoodii sidaan kuwa horeba usoo aragnay oo wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala suma sabcatun macnaa nimankaa hore dabadood waxaa yimi sabcatun toddoba min alxufaadi raggii xufaadda kaba mid ah ayaa adigu toddoba min alxufaadi xufaadii ka mid ah waxay yimaadeen fii saaqatihim kuwa hore dabadoodun laftiga saaqa macnaha wa ahara saabiqiin kuwa hore laynoo soo sheegay dabadood ayay ahaadeen saaqana sida saaqatuljeish oo kale jeeshka qeybtiisa dambe dee marka muqadimada muqade adigu xagga dee iyada qaabilaysa ayaa mu'aharada ciidankaaba saaqa lagu magacaabayo kuwa ciidanka xaggiisa dambea haddaba dee raggaa horebay isrigood iyo dabadood ay kuwani yimaadeen kuwaasoo axsan u fiicneeya tasniifa tasniifta taariiftii ay alifeen waa fima yuftaqaru ilayhi min hada shan cilmigan aan hayno ee ama anwaacdan xadiiska ah waxyaalihii dee looguma baahnaa ayay dee anwaaco kala duwan ayay iyagu qaybo ama ay wax ka qoreen oo tasniiftii bay fiicneeyeen wacaduma waxaana weynaaday annafcu intifaac bitasaaniifihim tasaaniiftoodii loguma intifaacay oo iyaga casrigood iyo wixii ka dambeeyeyna kutubta cilmigan xadiiskaba ahayd ee raggan toddobadii ay alifeen aad baa loogu intifaaco ilaa waqtigeennan baa laguba intifaacaa al haddaba toddobadaas buu taraajim ama in yaroo taraajim ma odhan karo ee waa mawaali wafayaadkoodii iyo mawaalidoodii uun intaas ayuu inoogu sheegayaa nubda ah in dee kollayna taraajimta maxalkeedii baa loo doonanayaa wahum kuwaasi waxa weeye abulxasan adaara qudniyo imaamka kunyadiisu abulxasan ay tahay ee daarulqudni waa xaafad weynayd oo baqdaad kuba taalay nisbadiisu tahay halkaa loo nisbeeyey waa imaamkii shahirka ee cali bni cumar haddaba kaas bow maanta wuxuu dhintay bibaqdaada baqdaad buu ku dhintay fii dilqacdati ama dilqacdati labada wajba way bannaan yihiinuun haddaan qaafka kor dhowno sida dilxijo oo kale ama aan hoos dhowno waa labaduba sida dee bishaa kale waa isla mid sanata hamsin wa tamaaniina wa halaati miatin saddex boqol iyo shan iyo siddeetankii hijiraduu baqdaad ku dhintay baa bisha ulido waan u dhashay oo fiihi waa fi dilqacda bishii uu dha bishan uu dhintay uun baa bishaas nafteeda oo dulqicdaa ayaa dhalashadiisna ay ahayd sanata sittin wa halaati miatin lix boqol saddex boqol iyo lixdii bal haddaba imaamka daara qudni oo isaguna kutub kala duwan leh oo dee ay ugu mashhuursan yihiin kitaabkiisan cilashae kutubtaa cilashaba kuwa ugu weyna aynu horena fikrigiisa usoo aragnay sunantiisoo iyadna matbuuca taasna waxa weeye dee kaba mid weeye kutub kaleoo kala duwan uu leeyahay isaguna qarniga afraad raggiisii buu ahaayo waqtigaa uu dhashay iyo waqtiguu dhintayba oo kaa inoo sheegay uma alxaakimu isaga dabadii waxaadoo dabaqadiisuun ah alxaakimu xaakim abu cabdillaahi naysaabuuriyu waa dee imaam kolley dikrigiisu min awali lkitaab ilaa imika inala socday uun waana xaakimkii aynu marar keliya soo aragnay abu axmed ee xaakimulkabiir ma aha waa ibnulbayic imaamkii mustadraga iyo kutubtaa lahaa bal haddaba xaakimka abu cabdillaahi moxamed ibnu cabdillaahi isaguna waxa weeye ibnulbayicna kuba shuhuroobay sidaa uu xaakimba uguba shuhuroobay ee reer naysaabuur ah maanta waa dhintay oo biha ay fiiha naysaabuur buu ku dhintay naysaabuurna waa magaalooyinkii khuraasaan mandiqadii ballaadhayd ee la odhanayay uguba weynaayo kollayna waxay dhacdaa eraan imaka walow deena kharaasaan dalal kala duwan ay u qaybsantay imaka maata biha fii safarin bil safar buu kuba dhintay sanata hamsin wa arbaci mi'atin afar boqol iyo shantii hijrada waa qarnigii shanaadun madaxiisii markaa shan sanadoodun lagaba joogo wawurida waanu dhashay oo biha ay binaysaabuur weeye magaalada uu kuba dhintay unbaanay dhalashadiisu ahayd fii shahri rabiicin alawal rabiicin alawali bisha rabiicu lawal ayuu kuba dhashay sanata ixdaa wa cishriina wa halaati mi'atin saddex boqol iyo koob iyo labaatankii hijrada kolley imaam aada u mashhuuro weeyo kutubtiisa mustadragan iyo uu kitaabka uguba mashhuursan uu yahay taariikhna isaabuura waxaan filayaa dee aan lahaynba ama inteedii adigu aan lahaynna waa leeyahay dee malaa in wixii lagaba soo gaabiya kuwaas mooye isaga aan sidiisa loo wada hayn dee kutub kitaab culuum ulxadiis oo had iyo goor isna soo noqnoqdana waa leeyiyo kutub kaloo kala duwan oo badan bal haddaba imaamkaasna waktigaas bay dhalashadiis iyo dhimashadiisu ay ahaayeen uma abu muxamedin waxa isna dabadii ahaayoon saa ugaba sii dheerayn abu muxamedin cabdulghaniy bnu saciidin xaafidu misra cabdulghani ibnu saciid oo masr xaafidkeeda ahaa kolley waxaan filayaa in dhoweyd baynu laba goorya soo aragno halkii mu'tarifkiiyo mukhtalifkana waynu ku soo aragnay oo walow daaraqudni sheekhiisa ahaa kitaab mu'tarif iyo mukhtalifana uu leeyahay haddana de cabdulghani oo tilmiidkiisa xagga taaliifta mu'talifkiiyo mukhtalifka ugaba horreeyey oo sheekhiisa ugaba horreeyo kaa waynu soo aragno laba kitaabo halkaa inuu kuba lahaa mubhamaadkii aynu soo haynayna ama shalayta galabnimona waan kuba soo aragnay inuu kitaab leeyahay dee bal masalan taas alqawaamid walmubhamaat adigu bal kitaabkaa uu leeyahay horta makhduud ahaan waa jiraaye haddaba imaamka cabdulghani wulida fi dilqacdati bisha dulqacda ayuu dhashay sanata isnatayni wa halaathiina wa halaati mi'a saddex boqol iyo labiyo soddonkii hijrada wa maata bimisra masr ayuu ku dhintay fii safarin sanata tiscin wa arbaci mi'atin oo afar sanadoodun buu ka dambeeyey xaakim in marka la eego xagga geerida oo afar boqol iyo sagaalkii ayuu masr kuba dhintay abu nucaymin waa abu nucaymin waxaa kaloo iyaguna dee toddobadaa kaba mid ah abu nucaym axmed ibnu cabdillaahi alasbahaniyu waa isaguna kollay in badan baan soo aragnay abu nucaym dee waa laga yaaba abu nucaym fadl ibnu dukayna marar waan soo aragnoo kaa maaha ee waa ninka magacan leh ee musanifka ahaa kitaabkan xeliye la yidhaah madbuuca iyo bal masalan macrifatu saxaaba iyo kutub kala duwan leh waa nin san arki doono aada u cimriyey waktigiisiina isagaa musnadkii waktigiisa iyo xaafidkii waktigiisu ahaa aadna xufaadii islaamku waxay isugu tegeenba waktigiisii khaasatan waktiyada u dee asaanid dhan oo dhaadheer laba gooni noqday keligii ayaabay dee asbahaan baa la isugu tegay isaga la kulankii iyo wax ka qaadashadii haddaba imaamka axmed ibnu cabdillaahi alasbahaani waa ninka muxadidkaa sufinow ahaa ayaa waxaa isaguna wulida sanata arbacin wa halaatiina wa halaati mi'atin saddex boqol iyo afar iyo soddonkii hijraday dhalashadiisu ahayd wa maata fii safarin safar ayuu dhintay bil safar sanata halaatiina wa arbaci mi'atin biasbahaana magaaladiisii asbahaan buu ku dhintay afar boqol iyo soddonkii dee markaa horena afar iyo soddonkii saddex boqol iyo afar iyo soddonkii bay dhalashadiisu ahaydoo waxaan aragnaa dhowr iyo sagaashan ama lix iyo sagaashan baabu gaadhay oo nin aada u mucamara ayuu ahaa wa bacdahum iyaga dabadoodna waxaa ahaa abu cumara bnu cabdilbar abu cumar kunyadiisan aad baa loogu yaqaan sida nisbadiisan ibnu cabdilbarna dee aad buu uguba shuhroobay haddaba imaamkaas yuusuf ee abu cumar ibnu cabdilbar ayaa isaguna raggii dee taaliifta fiican iyo kutubta fiican ee aada loogu intifaacayba lahaa ee cilmigan khaasatan ahaa isagaa kaba mid ahaayo xaafid almaqribi buuhi sheekhu bilaadii galbeed ama maqrib xaafidkeedii oo dee nin reer andalusu ahaa bilaadiisu halkaasay ahayd saa arki doonana halkaasun baaba kuba dhintay dee xaafidkii mandiqadaas ama waktigiisii xaafidkii jiidaas oo dhan buu ahaa ibnu kasiir baa meelo adigu waa suurat lbaqara aayadii maalan markuu ka hadlayaba adigu salaat lwusta iyo aqwaalihii kuba soo aroortay oo nooc qowl yar ghariiba uu doortay isaguu kuba tago ayaa wuxuu kaba cabiraa xaafidu maa waraa albixaar macnaa badaha wixii ka dambeeyey xaafidkoodii oo ee waaba kaas ninkaa deeren andalus buu ahaa haddaba xaafidkaas ibnu ibnu cabdilbar ayaa isaguna waxa weeyaan dee kuwa qolooyinkii dabadood yimi ah ama dabaqay ka yar dambaysay weliba waxaan u dhashay fii shahri rabiici bni alaakhir bisha rabiicu laakhir sanata hamaanin wa sittiina wa halaati mia saddex boqol iyo sideediyo lixdankii hijrada ayuu dhalashadiisu ahayd wa tuwafiya waxaanu isaga ruuxdiisii lagu qabtay oo uu kuba dhintay bishaadibata magaalada shaadiba la yidhaaha ee andalus kaba mid ah sanata halaatin wa sittiina wa arbaci mi'atin afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijrado isna aad buu u cumreeyayoo shan iyo sagaashan sannadood buu noolaa oo maalin jimcaha waktigaa mimbarkaba uu khadiibku ku taagnaa buu dhashay kale dhimashadiisna iyadna jimcoon bay ahayd haddaba in shan iyo sagaashan buu gaadhay iyo habeedna malah rabiicul aakhirun bay hayday laakiin dhammaadkii tanna waa dhowr iyo labaatankeedii bay dhalashadiisu ayaama uba dhexeeyey imaamkaas kale imaamkana hore aan dikrigiisa wax uga soo aragnay kutubtan aad u nafciga badan ee tamhiid iyo alistidkaar iyo imaamkii lahaa weeye kitaabka tamhiidna sandualmasalan faxlaya mar hore inaan soo yar qaaday iyadoo dee munaasabo kale aan usoo qaadeen kutubtan adigu waaweyn ee islaamka ee aadna looguba intifaacay oo dahabi afar kitaaba uu tiriyo iyadoo hadal ka horreeya oo ibnu cabdisalaam uu lahaa uu tacqiibinayay oo laba kitaab uu yidhi kutubta islaamka labadaa kitaab wax la mida kumaba ogi waa muxallaa ibnu xasmi iyo muqiyo muqnigan ibnu qudaama ayaa wuxuu raaciyaa laba kitaab oo kale oo waa ibnu cabdilbar kitaabkiisan tamhiid ee muwada'a maalikuu kuba sharxay kolley alistidkaarna muwada'un buu sharax u yahay ee labada habbaa kala yar duwan oo muwada'a imaka imaya tamhiid habku u sharxay wuxuu ku sharxay sheekhyadii imaam maalik lahaa ayuu xuruuftii mucjamka ku tartiibiyey sidii masaaniidii oo kale oo markaa dee sheekhi axaadiisii markaa abwaabtii ay lahayd ay muwada'a ku lahayd isuguma xigto oo bal matalan hadduu hamse sheekh uu leeyahay oo ka bilaabmay ku bilaabo hadhowna ya buu ku dhammaynayaa axaadiistii markaa imaam maalik iyaga dariiqooda ka wariyay ninkaas waa hab musnade ayuu israacinaya isagoo dee si aad iyo aada u sarrayso heer saraa uba sharxaya isagoon markaa aqwaashii imaam maalik uu muwada' kuba lahaa iyo waxyaalihii maqaadiicda ahaa ama maqduucyadii badnayd ee uu soo naqlinayo umuurahaasna maba taabanayo waa axaadiisa marfuuca dee maraasiishii raggaas ha kuba soo dare bal waxaayuu kitaabkaasi yahay ama kitaabka kale istidkaar isagu kitaabka tartiibtiisina waa wadaa kitaabkii oo dhanna sharax buu u wada yahay aqwaashii maalik iyo wixii bal aasaarii lasoo aroorinayay iyo axaadiistii marfuuc ahayd in badanna axaadiisa markuu sharxayo kitaabka kale ee tamhiid buu u exaaleeyaa koley labada kitaabana waa laba kitaab oo dee dabacaad kala duwan aba kuba madbacaysan oo ajsaadoodu marka ay kala badantahay dabacaadkii kala dunaay daraaddeed in haddaba kitaabka tamhiid iyo bayhaqi kitaabkiisa inoo adigu bayhaqi oo inoo soo socda asunan ulkubra uu leeyahay labadaas buu labadaa hore raaciya u kaba dhigaa ruuxa dee isagoo faqiha nafsi ah daalacashada kutubta badiya ama daa'ima inuu yahay fahuwa alfaqihu xaqan ruuxa dajiga ee kutubta afarta ah mudaalacashadooda badiya waa tarjamada ibnu xasmiya siyar ibn siyarka uu kuba leeyahay ama ayuu halkan hadalkaa kuba soo qaadaa bal haddaba dee waa imaamkii kutubta aad iyo aad u qiimaha badan lahaayoo dee kitaabkan isagana aadaabta cilmiga iyo fadligiisa iyo isagana jaamic bayaan alcilmi iyona waa leeyahay kutub kaleba dee kutub fiqiga maalikiya oo madbuucana waa leeyahay kutubo kala duwan baa u madbacaysan haddaba isagana bal waqtigu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixankii bay ahayd bilaadiisiibuu kuba dhintay uma abu bakrin albayhaqiyu waxaa dee isagana kusoo raaco ama raggaa kao mida abu bakrin albayhaqiyu de waa bayhaq waa halkii dee isna degaankiisu ahayd dawaaxidaa naysabur bay ahayd ama dee qaryo de yani iyada dee kolley qaryooyinkaa iyada tabaca oo ayay ahayd walow mandiqo roon oo qaryooyin badan kulansata ay lahaayeen barhkoodna asalka hore lafdigan faris ahaan bayha ayuu ahaa ay yidhaahaan oo labaha ood buu ahaaya dee iyagana fiqal baa kuba sugan oo yar nooc tacriib bay markaa qaafka uguba bedeleen haddaba imaamka bayhaqi ee axmed ibnulxusein la yidhaaho raggii iyaguna taaliifta fiican ee aad looguba intifaacay lahaa baa kuba soo xigay xagga geerida uu ka horreeyay ibnu cabdilbar ee da-du marka hore in badan kaba yaraayo sabuud sumadaba ulaba yimid welida isagu wuxuu dhashay sanata arbacin wa hamaaniina wa halaahimiatin hoddeem labaataniyo in ku dhow ibnu cabdilbar xaggaa uga dhalasho horreeyey saddex boqol iyo afar iyo siddeetankii hijrada wamaata binaysaabuura naysaabuur buu ku dhintay fii jumaada aluulaa sanata hamaanin wa khamsiina wa arbaci miatin afar boqol iyo sideed iyo kontonkii hijrada kollay kutubtiisana waa nin buu ahaa dee muxadisana faqiihna ah dee fuqahada shaaficiyada aadu waaweynna kaba mid ahaa waxa weeye kutubtiisana kitaabka uguba mudan waa asunnan alkubraayo waa kitaabka afartaa kitaab kaba mida ee dahabi sheegaya tarjamada ibnu xasmi uu kuba sheego asunan alkubraa ee kutub kalena oo madbuuc oo kala duwanna waa leeyahay sida dalaa-il nubuwa iyo macrifatu sunan walaathaar iyo bal kuwaasna waa leeyahay kuwo kala duwan oo badan buu leeyahayba oo dee weliba majmuuco fiican ee aynooga madbacaysayn ama lagaba hayo isagoo imaamkaasna waktigaasaa dhimashadiisu ahayd dhalashadiisuna waktigaasay ahayd uma abubakrin alkhadiibu albaqdaadiyu khadiibkii dee isagu cilmigan xadiiska marka leega anwaacdiisa malaa dee ay yaraydba noocaanu kitaab gaaro ku khaas yeelinsaynu in badan sooba aragnay waana siduu xaafidkaa inaan nuqdayda xaafidna nusa uu kuba soo naqliyo kullu man ansafa calima ana almuxadisiina bacda alkhadiibi ciyaalun calaa kutubi waa khadiibkii taas weeye imaamka macruufkaa weeye shahiirkii axmed ibnu cali markaa wuxu uhi wulida fi jumaada alaakhirati bishaas jumaad alaakhira ayuu dhashay sanata ixdaa wa tisciina wa halaahimiatin saddex boqol iyo koob iyo sagaashankii hijradoo raggani way isku dhowaayeen xaggaa waxoogaa ha u dhexdhexeeyeena saddexdan dambe wamaata fi dilxijati ama dilxajati bisha dulxija ayaa dhimashadiisna ay ahayd sanata halaain wa sitiina wa arbaci miatin bibaqdaada afar boqol iyo saddexiyo lixankii baqdaad oo waxa ay tahay isaga iyo ibnu cabdilbar xaafidkii maqrib buu ahaa kana xaafidkii mashriq buu ahaa waqtigoodii isku sanad bay dhinteen oo afar boqol iyo saddexiyo lixankii ayay dhimashadoodu saddexdaa imaam ahayd bal intaas weeye intuu inoo sheegay ibnu kasiir baa mukhtasarkiisa uu kitaabkan isna ibnu salaax ku leeyahay ayaa wuxuu idhaha waxaa habboonayd inuu rag kaloo iyaguna khaasatan cilmiga xadiidka kutubtooda lagu intifaacay kutub muhiimana lahaa halkan raaciyo dee raggan aan kaba dhicin oo wuxuu soo qaadaa abubakr albazaar iyo abu yacla almawsili iyo ibnu khusayme iyo tilmiidkiisa ibnu xibbaan iyo tabaraani oo dee macaajimta saddexdaa leh iyo ibnu cadi saaxib ulkaamil kuwaas buu sheega ayuu yidhaha mala iyagana way habboonaydba in halkan lagu soo daro wafayaadkan la sheegayo kooban ee dee taariikhda qaybteedan uu inooguba khatimayey dee waxa weeyaan dee ma aha nawowi inuu kusoo daro ujeedadiisu maayan waa ibnu salaax waayo hadalka ibnu salaax baa la ikhtisaarinaya imaam nawda kaasun buu ikhtisaariyey waxa weya dee ibnu markaa ibnu kasiirna kitaabkiisaas buu ikhtisaarinaya oo isagu ujeeday ibnu salaax inuu kuba soo daro calaa kulli xaalin raggu aad bay u badnaayeen iyo xufaaddii islaamkuye bal kuwana waa qayb xufaaddii kaba mida oo ilaa maanta kutubtoodii la hayo laguna intifaacayo oo waana kaa in yaroo kooban ee tani tarjamo maahaan leeyahy kutubtoodina dikri uma noqonaysiyo aathaar iyo wixii ay gudayeen ama ay gelayeen taasuma aha ee waxa weeyaan bal waa dhalashadooda iyo dhimashadooda waayo waa jaanibkii wafayaadka uun ayaa imaka tan uu midhar ka soo qaatee bal taariikhdii halkaasaan kaga baxaynaa dee wixiiba waa iska cibaaro laqba uun oo waxaynu imaka loogu joogjoogsadaa qaybaha noo hadhay ma jirteen النوع الحادي والستون نوعي كوبيا لحدناد معرفة الثقات والضعفاء dadkii lagu kalsoonaa iyo dadkii dضacafada ahaa macrifadood weeye ashkaasi tiradood nooguma sugna ede cilmigana noocan ahamiyadiisa iyo kutubta jirta ee jaanibkaa loo alifay waxyaalo kaba mida weliba magacyadood ama dikrigoodun ayaa inooguma imanaysa in yaroo kooban oo ah dee jarxigii tacdiilku in dee wax bannaan bal ay waajibayihiin oo waxa loo baneeya ama la keenaya looba waajibinayaana ay shareeca ilaalinteed tahay ee wax kale ma aha inaan halkan siqaadkii ruwaadda laynoogu sheegayo dacafadoodii laynoogu sheegayo taasaan arrin kalena way jirtaay oo qaybtii markaan soo haynay noocii saddex iyo labaatanaad ama dee macrifatu man yuqbalu qowluhu wa yurad oo kale umuuro halkan gelaya ama maraatibtii dee jarxiga iyo tacdiilka haba noqoto xagga tawfiiq iyo tacdiilba haba noqoto ruuxa marka siqo lagu magacaabayo ama la tacdiilinayo waxaan dee keenaya inaan cadaalana u xukumno dabnin dabdina u xukumno si magacan siqanimo aan u siino oo kale umuuraha bal masalan dee haddii kuwaa la waaye ruuxii daciif kuwa noqonaya iyo jahaalada wixii kuwa tacalluqsanaya umuurahaas oo dhami horaynu usoo maray ee imika halkan waxaa inoo imanayun bal kutubihii loo dejiyey in yar ishaaradeedun baa inoo imanaysa laakiin waxyaalo halkan geli lahaa oo waxaynu hore usoo maray oo kitaabka intiisii hore aan kusoo aragnay huwa noocani min ajali lanwaaci anwaacdan cilmiga xadiiska kuwa ugu waaweyn buu kaba mid ya ugu mudan taas buu kaba mid yahay waayo fa bihi isaga ayaa yucrafu lagu garanayaa alsaxiixu wadaciifu oo dee waa mirqaadkii ama salaankii laguba loo fuulayeyba loomayo dariiqii loo marayey xadiidka saxiixa iyo xadiidka daciifka oo ruuxii siqada ahaa iyo kii aan siqada ahayn marka la kala garto dee iyaga dariiqooda ama xadiidku inoogu sugnaanayo saxiix inoogu noqonayay ama daciif inoogu noqonayay hadday dacafada yihiin marka xadiidkii saxiixa iyo kii daciifka ahaa ee marka ruwaadiisan oo kale siqadoodii iyo daciifkoodii la kala saaree la kala garto xadiidkii baa lagu gaadhayaa saxiixii iyo daciifkii ee maaha un dee raawiga dee marka shuruuddii kale iyadana qabuulka keenaysay ay laba socoto wa fiihi noocan fiigiisa waxaa ku sugan dee inay waxuu isu keen raaciyo macrifatu siqaati waducafaa buu uhi waa ijtimaacan wa firaadan ama ha wada jireenoo labadiiba kitaabkani ha wada kulansanaya dee kii siqada ah iyo kii daciifka ahaa ama ha kala gooni noqdeen oo midna dee siqaadkii oo keliya kitaabkan ha loo khaas yeelo ama dacafadii oo keliya ha loo khaas yeele waa ijtimaacan wainfiraadan waxa kuba sugan waxa weeye tasaaniifu kasiiratun tasaaniif badan kutub badan baa jirta oo dee bixamd illahi tacaala majmuuca ama inteedii badnaydba ay dee waxayna soo gaadhay ama dee lagaa innaga dee haddaadayna soo gaadhin waxdayna soo waktiga soo gaadhay uu yahay weliba qayb aada u muhim oo kaa mid a khaasatan kuwa dacafaduna malaa dee laba wada madbaceeyey oo aad loo wada madbaceeyo kutubta ajaanibkaa kaba hadlaysa haddaba tasaaniif badan oo ama ijtimaac ahaan dee labadoodiiba ha isugu keengeynayeen oo ha inoo kulminayo ama dee ha kala gooni yeelaya ayaa kuba sugan midrar buu inooga sheegayaa minha kutubtaa waxaa ama tasaaniiftaa kaba mid ah mufradun mid loo gooni yeelay fi ducafaa'i ruwaadda ducafada un loo gooni yeelo ujeeddadu kutubtaas waxaa loo khaas yeelay dadkii ducafada ahaa ruwaad rag iyo dumarba in tarjamadoodii la sheego oo lagu bal masalan dee raggaasun lagu taariikhayo o lagu tarjameeyo wadalika ka kitaabi albukhaariyi waalnasaa'iyi waalcuqayriyi waaldaaraquniyi wagayriha way badayin aduu kutubtu oo kolley intan midhar buu inoogaba sheegay bukhaari kitaabkiisa waa ducafaa kitaab ama ducafo bal masalan laba yidhaaho ducafaau sakeyrba iyo waxa weeye nasaa-i kitaabkiisa adducafaa walmatruukuun mala cunwaankaa laguba madbaceeyey cuqayri isaguna imaamkaa la yidhaha kitaabkiisa oo dee mala cunwaan adducafaa dee mooyi sheekhu inuu kuba magacaabe adducafaa lkabiirba ama adducafaa taas laguba madbaceeyey iyo daraquni iyo qolooyin kale oo barhkoodu xagga hoose shaarixu inoogaba dhigtay ayaa jira kitaabka bukhaariya kaa nasaa-i horta dabacaadka qaarkood labadooda way israaciyeen oo kan dee bukhaari ee ducafada ah iyo ka ducafaa walmatruukuun mujalad keliya ayaa lagu wada madbaceeyey oo kale ka cuqayli isagana waa la madbaceeyey walow dee nin kolley qalcaji la yidhaha cabdulmucdi qalcaj horta dee dabca jirta oo kolley adigu dabcadiisa iyo wax taxqiiqiisa ama waxaa kutub kala duwana saa istidkaarka ibnu cabdilbar iyo macrifatu sunan walaasaar dee dabcada kisrawi mooye dabcau isagu soo saaraiyo kutubo kala duwan soo saaray laakiin kolley aan malaa maqaamka iyo mansilada lahayn oo halkaas kutub kala duwan oo waaweyna sooba saara alaasalkiisuna marka horeba dee wax kalaa takasuskiisa u ahaa o dee haddana weliba daarulkutub ilcilmiyana ay madbacayso labadaas ay isbarkatay kitaabkii taas waxa weeyaan waa kitaab dhowr mujallad ay ku madbaciyeen ama afariyo daraquni kitaabkii kolley dee cuqayri iyo sade ibnu cadi kitaabkiisa iyana ninkastoo kalean kuba yimid dad siqaatu ruwaad kaba mid oo dee toosanaa magacoodu waa kuba sugan yahay bal adigu kutubtan intan iyo kuwa kalaba in badan baa la madbuceeyo kutubtaasi badankoodna wayna soo gaadhay waana la madbuceeyey bal kutubta waxaana kaba mida sida uu sheekhu xagga hoose kuba dhigtay kaamil oo la arko kutubta baabkan kuwa uguba weyn yahay imaam ibnu cadi la yidhaah ayaa leh waana kitaab weyn oo dee kolle axaadiis badanna waa kuba soo aroriyo taasi waxay keentaba ibnu daahir inuu adraaftiisa kitaab gaara oo dakhiirat alxufaad magaca lagu madbiceeyo isagoo dhowr mujallada waa axaadiisii uun kuba soo aroortay raggan marka uu sheegayo ta tarjamaynayo dee axaadiisii dariiqooda bal kuba timi ee uu kitaabkiisa kuba dhex warinayo weliba dee isaguna inta badan axaadiisa sabri ayuu kuba sameeyay ujeedo ninka axaadiisiisan ayuu eegaa bal wixii la inkiraya waxaan layba inkirayno waa jaanib usa ama raawi kuwa daciifiya ama u idha axaadiisiisa wax munkaroon inta ahayn kumaba sugne bal kitaabkaasna waa jiraa dee kollayna waxaa meeshan ah miisaanlictidaal oo dahabi leeyahay oo dee inoo madbacaysan alxamdulilah mutawafira oo kutubta hore wixii ku sugnaadaba kollay uu kuba wada sheego dariiqiisa uu marayna dariiqa ibnu cadiya ay tahay oo ruux kastoo kalaam kuba yimi kalaamkaasi yaanu maqbuulba noqoninba oo in badan oo siqaadkii ruwaadda ahayd ducafo maaha ay kuba sugantahy laakiin uu daafacayo ama uu xaalkii sheegayo arrinta uu sheegayna ay tahy si aan kutubta hore wixii u ku sugnaa aanu waxba ugaba tegin ama aan loogu bushin oo hebel kitaabkaasi ku jira maxaad uga tagtay la odhan arrinkiisu kaa yahay iyo difaac taas baa jira dee waxaanu sheegaa un axad saxaabada ka mida isagu inaanu sheegayn hadday kutubta hore dhacday aimadan matbuuciinta axad ka midana inaanu sheegayn waa sa uu yidhaaho laakiin arrin baa jirto abu xaniifa tarjamo yaroo muqtadaba oo tadciifkiisa ku tacalluqsan miisaankuba leh hadalkiisna wuxuu aimada matbuuciinta ama sheegayo taasa waxaa keenay culimo kala duwan inay yidhaahaanba malaa tarjamadaasi waa dakhiila ama muqxamay ku tahay kitaabkii wax lagu dhex daray waayo isagaa taa shardigiisa xaafid alciraaqina wixii dhaafay ayuu dayl u sameeyey daylkiina waa la madbacaysan yahay dabacaadka qaarkood oo alku afarka ah toddoba yaan arkay oo daylka ama wixii tatimada u ciraaqina isna waa la madbaceeyey kitaabkan tatimadiisa waxaana adigu markaa jira kitaab lisaan almiisaan la yidhaha xaafid ibnu xajar leeyahay waa wixii dahabi uu ku sheegay kitaabkiisa miisaan laakiin aan tahdiib ulkamaal tarjamo ku lahayn hadduu dee rijaalu sita kaambiya halkaasaa daciifkoodiiyo siqadoodiiba lagu sheego daciifkiisna halkaasaa lagu bayaamiyey aan tahdiib ulkamaal tarjamo aan ku lahayne laakiin kitaabkaas iyo dee wixii kale uu kuba darayey ayuu kitaabkan uu kuba ururiyey isagoo dee horta cibaaradii dahabi horraysiinaya marka dambena wixii uu ku darayo kuba darayo isaguna waa lisaanulmiisaan oo waa kitaab madbacaysan isaguna dabcad weliba kala duwan ay madbaceeyeen oo dee kala fiican ay madbaceeyeen bale kitaab yar oo mukhtasarina waa jiraa dahabi leeyahay waa laba mujallada anigu horta dabcadan haystoon waaweyneyn doctor nuuridiin citr la yidhaahna taxqiiqeeda ayuu leeyahay oo almuqni fi ducafaa baa la yidhaha waa khulaaso yaroo sida taqriibka xaafid oo kalea sadar yar ayuu kaba hadlayaa ninkan oo daciifkiisii uu kuba sheegaya walow dee iyadna weli ay jirto un dad dee acimo ama siqaad oo kitaabkii kuba sugan oo noocyada hore kuba sugnaa laakiin waa kitaab dee marka la eego xagga dabdi ahaan iyo qabasho in yaroo kooban oo uu dee isaga khulaasadii axkaamtaasa uu soo dhiganayo oo isaguna madbuuca almuqni fi ducafaa bal adugu kutubtu way baantay waana la wadhama in badan oo ka midana way madbucaysan yihin maanta wa fi siqaati ay wa min minhaa waxaa kaba mida mufradun fi ducafaa'i wa mufradun mid loo gooni yeelay fi siqaati dadkii lagu kalsoonaa un lagu gooni yeelay oo ujeeddadu kitaabkan dadka lagu kalsoon yahay unbaaba lagu tarjamaynaya ee raggii ducafadaa laguma tarjamaynayo wadalika kasiqaati libni xibbaan kitaabkaa siqaati libni xibbaan weeye waa kitaab weyn oo la arka kutubtaa dee baabkan kuwa ugu roon inuu kaba mid yahay ee arrinta jirtaan waxa weeye arri aan kitaabka bilowgiisaba kuba soo aragnay oo xagga marka la eego ibnu xibbaan tawsiiqiisa uu dad tawsiiqiyaa dad dee majaahil culimada kale lagu tirinayo oonay tawsiiqin ahayn ayuu isagu marka la eego shardigiisa halkan aada u dabacsan daraaddeed tawsiiqiya oo dad ama raawi keliyaba loo majahaalo cayneed baanay ka kor noqon ama jahaaladii cayneed ay ka kor noqotee laakiin cid tawsiiqisay wax lagu tawsiiqiya aanay jirinba kol haddaan jarxi isaga agtiisa kuma sugnaan sheekhiisa iyo raawigiisuna siqa uu noqdo dee siquu agtiisa kaba dhigaayo dad badan baa markaa noocaas kuba sugan dee waanay dhacdaa kitaab isaguna uu leeyahay xaggan dacafada oo kitaab ulmajruuxiin la yidhaho madbacaysane xataa dadu kuwa uu kuba sheego halkan dhikrigood ku yimaadaana kitaabka way dhacaan ee bal adigu kitaabkaas siqaadka ibnu xibbaan ayaa kaba mida dee cijrikiisina waa madbacaysan wamushtarakun wa minha waxaa kaba mida kutubtaas mushtarakun mid la wadaagsanayo ujeeddadu ducafadii iyo siqaadkiiba waa ka dhexeeya وذلك كتاريخ البخاري بخاري تاريخ دي سوية كل تاريخ صدحوا لي وتاريخ دا وينبا مركي ugu horeysay xaydaraabaad hindi ama dee daa'iratu almacaarif alcuthmaaniya ayaa madbacaysay kutub waaweyn ee soola saartay imanka daarulkutub alcilmiyaan dabca arkay oo kollay aan khadkeed iyo dee iyaduba kollay daartaas aanay hayn aanay waxba lana socon umuurihii koo halmala mucallim iyo kuwiisii oo dee iyadna intii laakiin mujaladaadkii ah bal taariikhda bukhaari isaguna iyo wabni abi khaysamata imaamka in abi khaysama la idhaha taariikhdiisa wamaa akzala fawaa'idahu kale waa cibaaradii dee ibnu salaax iyo waa kitaab ay ammaaneen maanta lama hayo dee ama wax saasa lagama haye oo wuxuu leeyahay faa'iidadiisu badana macnaa la faa'iido badanayo faa'id badan ama fawaa'id badan buu leeyahy kitaabkaas ibnu khaysama horta waa nin axmed abubakr axmed baa magaciisa la yidhaha abihina abu khaysamahani waa imaam shahiir oo zuhayr ibnu xarbi la yidhaaho oo raggii uu aad u badsaday muslim inuu wax ka wariyo saxiixiisa ama sheekhadiisii aad xadiiskooda u badsaday kaba mid ahaa abu khaysamo kalaa jiro isagoo ka yar sarreeya oo dee muslim yaani laba kulmee dabaqada kasii horeysa sheekhadiisa oo zuhayr ibnu mucaawiya la yidhaho laakiin waa zuhayr ibnu xarbi abu khaysamahan axmed kan dhalay waana nin imaama dee kitaabkaasna way dejiyeen laakiin kitaabka aqlabkiisuba waxay dhahaan qidco yar oo kooban oo mala bilowyadiisa qidco yar oo kooban oo xagga hore ayaaba la soo gaadhay oo mala laan filayo dee saad ay kutubta qaarkood ay dhigaan ama qolooyinkan dambe ay yidhaahaan kuwait baa lagu madbaceeyey in yaroo waa juz yaroo basiidun buu noqon ee kitaabkii maaha kitaab ina soo gaadhay wabni abi xaatimin iyo ibnu abi xaatim kitaabkiisaba waa kitaabkan shahiirkii aljarxu watacdiil ee weyn wama ajalahu isaguna waa kan dee qiimahaasuu leeyahay xagga jarx iyo tacdiil waana aabihii abu xaatim iyo ninkii qariinkiisa ayaa abu zurca kolley cilmigoodii weeye waanay jirtaa taariikhda bukhaari kolley inuu dee taraajimtii ku soo aroortay halkaa ama uu bal masalan dhiganayo suurtagal ahayd dee taraajimta bukhaari buu dib aabihii iyo u weydiinayay un ama kitaabkaa waxyaalihii kuba soo arooreen badan oo kaba mida aabihii iyo abu zurco dee hadalkoodii iyo cilmigoodii baa kuba sugane kitaabkiisaasna waa kitaab wama ajalo maxaa kaba weyna ma la weynaaba waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan buu leeya weyn waa adigu inoo madbacaysan yahay waana cunwaanka aljarx watacdiil waana kutubtii daa'iratu almacaarif alcuthmaaniya markaa hore mucallimi iyo ay u joogeen dee taxqiiqooda iyo dabcintooda iyo nashrintooda markaa hore la madbaceeya bal waxyaalihii laga taswiiray un mooye bal haddaba kutubtaasi way badan tahayba dee waxyaalo badanna maanta bixamdillahi tacaala waa madbuucun wajuwiza wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wajuwiza waa la baneeyey aljarxu jarxiga iyo watacdiilu tacdiilka waa la baneeyey bal dee waajib baabuu noqonayaa dee waa shay waajibaba markan ay noqoto dadka axaadiisi dariiqoodii lainoogu warinayo ee bal dariiqoodii ay wax inoogu sugnaanayaan taasba ayaa waxa weeyaan dee waajib bay noqonba jarxigoodii iyo tacdiilkoodii ujeeddadu waa si aanay u dhicin ruuxaan dee qowlkiisa ama riwaayadiisu aanay keenayn ama aanay ahayd mid wax lagu sugo sharci in loogu sugo dee sharci laguba sugaa si aanay uba dhicin oo waa siyaanatan ilaalin lishariicati shariicadii la ilaalinayo iyo daaficid iyadii la daafacayo oo dee bal masalan waxaan iyadii ka mid ahayn waa cid aan ehel u ahayn in lagaba qaato si aan loogaba qaadan wayajibu laakiin waxa waajib ku ah cala almutakalimi fiihi noocan jarxi iyo tacdiil uu khatar badan yahay aad iyo aad buu u dhib badan yahay ee ruuxii isagu hadlaya kaas isaguda ma cid jaraaxaynaya ama cid tacdiilinayay atahabutu hubsasho uu aad isagaba hubsado oo uu hawe iyo horta qarad kale ka dheeraado hadafkiisa iyo ujeeddadiisna ay noqoto siyaanata shariica ee wixiina bal ciddan uu jaraaxaynaya ama uu tacdiilinayana iskaba hubsado waayo dee haddii uu ruux aanu iskaba hubsan ama hawe iyo qarad soo galeen inuu iskaba tacdiiliyo sayidhahaan waxaabuu noqonaya ama lababu noqonaya dee xukum aan shariicadii kuba sugnayn oon saabit hayn sugay oo kaleyna dariiqoodii bay taasi kuba sugnaanayaanba oo waxaabuu shabahayaaba ruuxii warinaya xadiis uu ogyahay ama uu malaynayo inuu been yahay oo kale haddana warinaya waciidku uba yimi dee haddii ay dhinaca kale ay noqoto jarxigii isagoon iska hubsan uu jaraaxeeyana wuxuu ku dhiiranaya oo dhacaysaba inuu ruux muslimoo waxaa kaba beri ah sumad xun oo ceebteedu ay weligii baaqi kuba noqoto inuu ku sunto taas baaba meeshii imanaysa haddaba bal meeshii tasabut iyo hubsasho dee ilaahay baaba markaa ruuxa faasiqa warkiisi in layskaba hubsado tacdiilkiisi iyo tajriixiisiina waa in horta bal marka hore aan lagu degdegin bal wax dee uu ruuxu isagoo hawo ka tegay macrifa meeshii ay taalo qaradkiisu yahay siyaanata shariica wixii uu laba yimaado waayo faqad akhda'a way gafeenoo hayru waaxidin mid wax kaba badan oo raggii culimmada ka mid ahaa bijarxihim waa jarxintoodii ay jaraaxeeyeen cid ruwaada ay jaraaxeeyeen ama bacda hiqaat bima laa yujarixu waxaan ruuxa tajriix u keenahayn ay ku jaraaxeeyeenba aduu ragga ila imaamyada ahaa kollay dee waa bashar oo horta falatata lisaan iyo qalad iyo baadiro ruux ka dhacda lagama waayo waa dee dhacaysa taasi waa bashar oo macsuumiin kama aha laakiin haddana cabdi ay u cabdeeyaan ruuxan inay iska qadxiyaan uun iska ceebeeyaan uun taasi may jirine laakiin dee waa waxa kolkol dee caynu rida markaa waxawayn can kulli caybin kaliilatun walaakina cayna sukdi tubdi lmasaawiya kolkol baa wax dee ruuxani makhraj uu dee uu leeyahay aan markaa hadhow lagu jaraaxayn ayaa ruux yacni taasi uba muuqan oo laga yaaba inuu taa kuba jaraaxeeyo ama dee arrin kolkol ku dhacda hubsina la-aan saa dee axmed maalan nasaa-i oo kale oy dee sababteeda soo naqliyaan axmed ibnu saalix jarxigaa uu jaraaxeeyey oo kale iyo bal haddaba arrinkii alla iskaba hubsado weeye laakiin sida kale dee waxa weeyaan shareeca ilaalinteed iyo xifdigeed weeyo taasi xan iyo ma noqonayso xataa waxa noqoday wixii ruuxa looga jeedo tacyiibkii iyo in isaga lagu ceebeeyo lagu salbiyo taasta oo qaradku hadduu tahayo waa xan laakiin arrinku markuu yahay dee waxa weeyaan shareeco dhowritaankeed waa taas oo imaam axmed oo malaa isagoo dee dadkaa kaba hadlaya ninku yidhi suufi ama zaahid ba aha ayaad cibaaradan kaba cabire maxaad culimada haba xamanin ayuu yihi tani maaha xan maahae waa nasiixo hadal aad u qayimano waxaa laga soo naqliyaa yaxya alqadaan oo mar lagu yidhi miyaanad ka baqan ahaynba dadka xadiiskoodii ka tagtay oo barhkood rag sulaxa ay ahaayeen ama zuhaadba ay ahaayeen fiican oo xumaan kale iyo dhib kale aan lagu aqoonin laakiin dee xadiiskoodii ehelkiisa u ahayd oonay xafidin ama waxyaalo dee waxay dhici karta xusna danni iyo salaamata sadri wixii lagu yidhi baa iskaba aqbalayeen taas hadhow been aanay filaynba ay usoo gasho inay kuwaas ilaahay agtiisa kugula doodaan taas miyaad kaba baqanayno wuxuu hi laan yakunu khusamaaya xab ilaya min an yakuna khasmi rasuulu llahi sala allahu alay slam dadkaasi kuwa ila doodaya noqdaan eele maxaadsan oo ilaahay agtiisa kuwaan iskuba qabsano ayaan ka jeclahay iyadoo rasuulka ilaahay ka ila doodaya uu noqduu yidhaaho maxaad beenta xadiidkayga uga ilaalin weyda oo kale adigu muhimku waa inuu ruuxu waxyaalaha awoodda iyo qalad kaba beri noqdo gees kalena dee wixii uu iskaba hubsado arrinkuna aanu taciib iyo wax looga jeeda ahayn waayo taasi xabtiiba isuba rogi siyaanata shareeca iyo shareecadii oo la daafacaya ay noqoto bal taas buu wataqadamat markaa sheekhu wuxuu yihi raximahu llahu tacaala oo bal maalan dee waa inoo sheegay umuurahan iyo sharaxaynu yar eegan doontaan wataqadamat waana inoo soo hormartay oo axkaamuhu waa axkaamtii khaasatan jarxiga iyo tacdiilka iyo umuurahaas iyo maraatib asiqaat ama maraatib atacdiil watajriix iyo axkaamuhu fi thaalisa walcishriin tani waa ishaaradaas iyo kutubte noocii saddex iyo labaatanaad baynu hore ugu soo marnay halkaa dib uguba laaban khaasatan ee umuuro kala duwan baynu halkaa kuba soo marnay النوع الثاني والستون نوعي لبي اللحدناد من خلد من الثقات والروحي إسو إسكو درسمي حفتي سحمادي أو فسهادي خلد معنى اختلط من الثقات ددك لو كلسون يهي كوامد أم waxaweye culimadeeda xadiidku allah kaba raali ahadee raawigii marka la yidhaaho ruuxaasi waa siqo ama jaaz alqadaraba la yidhaaho arrintiisaa lagama hari jirin ee haddana waa lala soconaya xadiidkiisa oo horabasaynu usoo marray cilashu waxay ku timaadaa dadka siqaadka xadiidkooda axwaalahoodii kala dunaa baa la eegayay ilaa aakhira cumriyo ilaa ay kaba dhimanayaan bal xifdigoodii lagu yaqaanay iyo dabdigoodii fiicnaaye ku muteen in la tawsiiqiyo inuu sii baaqi ku yahay iyo inay wax iskaba bedeleen marka waxaa jirta dee majmuuco dadka lagu kalsoon yahay kaba mida xifdi fiican lahaa cadaalana way uba sugnaatay oo ruuxa marka horeba hadduu daciif yahay halkan hadalqaadkii maba dhimanayo xadiidkiisa marka hore uu marduud yahay waa niman arrintan ku timi xadiidkoodii loo celinayo tan kii daciifka horea marka horeba loo celinayay ee haddaba markaa waktigii dambe ama gabow ay gaboobeen haba noqoto arrin kaloo ku timi uun haba noqotee xifdigoodii laguma yaqaaniyo itqaankii uu isbedelo fasaad ama caqligoodii khalal uu kuma yimi waxqabashadoodii oy noqotay markaa wixii oo dhanba ay iloobaan ama si kale de ay iskaba dhex gasho si ay markii hore ku wari jireen si ka duwan ba ay u wariyaan kuwaas bay mukhtalidiin yidhaahaan waa kuwa markii dambe dee khalal uu kuba yimi uun xifdigoodii fasaad jaanibkaa uu kuba yimi haddaba bal dadka caynkaasa macrifadood iyo garashadood iyo bal maxaa iyaga riwaayadoodii laga yeelayaa dad fiican bay ahaayeen axaadiis badanna wariya xadiiskoodana la aqbalayay iminkana waxaana ku yimi maxaa lagaba yeelayaa taas buu iminka macrifadeed iyo garashadeed halkan ay uba taalla kolley faa'iidada noocan dabdigeeda iyo bal ogaanshaha dadka caynkana la ogaada faa'iidadiisna waxa weeyaan waa kii maqbuulkeena xadiiskoodii hore iyo kii dambe isku mid maaha mid waa mid la aqbalayo midna waa mid aan la aqbalahayna kii maqbuulkaa keyrkii in lagaba sooco oo saa daraaddeed baa raggii dacafad ahaa ee haddana waxaan marka ikhtilaadkan iyo waxaan kuba yimi marka horeba dikri halkan kumaba laho dee xadiiskoodu ikhtilaad la-aan baa la celinayay marka horeba kan ikhtilaadkii baa loo celinaya markaa kii maqbuulka iyo keyrkii si loo kala sooco ayaabay bal markaa halkan dabdiga iyo macrifadan iyay tahay wuxuu yihi sheekhu hada kani fanun fani weeye muhimun muhima isagu wuxuu yidhi sheekhu laa yucrafu lamana garanayo fiihi noocan fiigiisa tasniifun mufradun oo iyadoo anwaacdaa hore aynu soo hayno oo kii inoogu dambeeyey kutub aad u badan loo dejiyey labadii dhinacba iyo wax wada jiraba halkan wuxuu leeyahay tasniif u gaara oo loo gooni yeelo ragga mukhtalidiinta un lagu tarjameeyey lama garanayo dee imaam nawowi waqtigiisibuu kaba hadlayaa ibnu salaxna waa suu yidhi laba kitaab bay culimmadu soo naqliyaan war mahayana inuu waqtigan soo gaadhiyo in lahayo xaazimi waa ka horreeyey markaa iyaga oo isagu bal nooc waxun ta'liifkuwa le way soo naqliyaan oo kutubta halkan dikriga iyo magaciisa way soo sheegaane laakiin war uma hayo in kitaabkaasi xataa dee waqtiyadaa soo dhaafiyo in kale se kutubtan kale ee bal masalan umuurahan kaba hadashay ee wuxuu ujeedaana haddamaha raggan iyaguba waa kuwan og inay mukhtalidiin oo dee kutubtii taraajimtii a'imadii hore kutubtoodiiba ikhtilaadkii fulaan uu kuba sugan yahay wax iyagii loo khaas yeela wayo iyagun lagu ururiyey kutub danbaa jirta oo dee bar ay kaba madbacaysan yihiin intuba iyaga markaa way wax ka dambeeyey noqonayaan ee kitaabka xaazimi oonan garanahayn bal masalan dee in isagu waqtigoodii soo dhaafiyaan kale inuu ina soo gaadhiyaan kale ayaa iyadu jiro dee la arko inaanay markaa war u hayn ibnu salaax iyo nawowi iyo cidda kalaamkiisa sidan u ikhtisaarisay ee kutubta matbuuca maanta waxaa kaba mida xaafid alcalaa'i kitaab uu leeyahay oo dee kitaab almukhtalidiin cinwaanka ay kuba madbuceeyeen waxaa kaba mida سبد من العجماء والاقتباط بمن رو... بمعرفة من رمي بالاختلاط كتاب سنع وانكاس بدأ كتب وين ما وحكى له إسنا كتاب شهيرة الكواكب النيرات أنا وطبعا كل هالسوا واحد تحقيق ساسا ما لها جزء يرى خفيف بين قنا إسايوتاس ولا مرض أركي كل ده ما مهلنا طبعا ير مجلد أيضا فيلين بل سفي عن لو تحقيقي لكن ابن الكيال لا يرى ولا يسقنا وموضوع الكواكب النيرات كتاب كاسو وحويا عدد كان بيون اختلط من الرواة وحويا من الرواة الثقات وضدك أيضا الثقات دي الرواة دا عدي اختارت كما يبا ولو حلا هي مجموعة ترتين مكا سي هذا الكود وحبا كما إيمان إيانو انت نور دنبا ابن العجمي هذا نغني على إيهرقا صور دمي ووحكا وذا الدنبيي نووي إيو كما الدنبيي ويدا ابن الصلاحيو وهو يسوى هذا حقيق به معنى إن تصنيف له خاصية له ومطي أهد مدينها معنى وهو جدير به وي إن كتاب له قارية لو ضدك عين كان قوني لو سارو قوني لو ترجميو روادو دي وحورة إيا واحد بلسا لو كلا سارو أهد بوا وح مطيب لي إن تصنيف له خاصية لدي بالمركة وحوي ترامواني غالب فمنه مركة الروادة وحكوامي دم من خلد أي من اختلط الروح يسوي اختلاط كان هي اسكو درسا كان هي فساد كعقل وقيمي لخرافه أساسق وأساسق درادد وقبوب يودي أحد دافو نوين بو نقضي أو هرب حدي ayuu gaadhay marka taas baa waxay keentay inuu xifdigiisii dee kol hadduu ruux horta weynaadaba xifdigiisi suubaru yara ahaa ma ahaanaye laakiin tan waxa ku imanaya dee gara waxaaba san garashadiis awooddiisba ay nuqsaantaa xifdigiisi iyo waxqabashadiis iyo garashadiisba ay wada nuqsaantay haddaba dad saa iyagu kuba yimi oo kibarkaa iyo weynidaa kuba timi arrinkan kharafna waxaa la yidhaha waa fasaad ulcaqli min alkibar baa la yidhaha caqligoo fasaahada weyne oo dee kolkol ay noqoto inuu caruurnimoba ku noqdo waxba kala garan waayo taas baa kharaf ku yahay kharifa yakhrafu kharaman kharafan bal taasi kama mid weeye aw lidahaabi basari ama indhabeel uu indhabeelo ninku markii hore dee xaafidna waa ahaa kutubtiisana waa ictimaadsanaya waa indhabeelay wixii uu markaa xifdigiisii uu islaam aad xafidsantayna khalal baa kuba yimid taas barhkoodna way kuba timaadaa aw liqayrihi ama kayrkiisa dee kutubtiisao gubatay musiibo kaloo heshay dee amtilana way jirtaaba oo bal matalan markaa ku keentay uun waxaan helay daraaddeed uu ku keenay isagoon gaboobinba xifdi xumidan ama ikhtilaadkan uu kuba keenay taasi iyada waa mid haddaba maxaynu fa yuqbal waa la aqbalaya waa xukumkiibuu inoo sheegayaa ma ruwiya canhum wixiina waa dad siqaada dadkani maa dad ducafaa arrinkanun baa kuba yimi waa la aqbalaya ma ruwiya canhum wixii lagaba wariyay qabla alikhtilaadi ikhtilaadka hortii walaa yuqbalu lama aqbalayo maa bacdahu ma ruwiya wixii lagaba wariyey oo dee bacdahu waa bacda alikhtilaad ikhtilaadka dabadi aw shuka fiihi ama laguma shakiya tani waa daabitka culimmadu intooda badan ay inoo sheegaan oo waa maxay ruwaadan ikhtilaadku kuba yimi ee siqaadka ahayd xadiiskoodii hore intii aan ikhtilaadku ku imanna waa jira markan dambe ikhtilaadka dad baa jira dee iyagu markii ikhtilaadkii lagu awaaday ehelkoodu ay ku diideenba inay xadiisba la sheego sida jariir ibnu xaasim iyo oo dadkiisii ayaa u diidayba inuu wax ama cidba ay wax weydiiyaan oo kuwa aamin baa lagaba yahay kol haddaanu xadiis bacda alikhtilaadba sheegin oo dadkii laga xijaabay aamin baa laga yahay laakiin dadkii qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaadba axaadiis lagaba maqlay waxa lagu kala soocaa waa qabla alikhtilaad wixii laga wariyana waa la aqbalaya bacda alikhtilaad wixii laga wariyana lama aqbalayo wixii aan la kala garanayn qabla alikhtilaad inuu ahaa iyo bacda alikhtilaad inuu ahaana lama aqbalayo arrinka lagu kala soocaana waa dadka ruwaadda ah ee laba kulmay oo ragga qaarkood beriyihii horuu caadiga ahaw bay la kulmeene dibba umay arag ama dib wax ugumay warin xadiiskiisa hore kaba cabiraan ama qudamaa asxaabihii bay kaba cabiraan kaa waa la aqbalaya dadka qaarkoodna mardan buu weynaaday oo waxaani kuba yimin baabay sarkeen ay laba kulmeen waktigii hore hore lamay kulmin kaasna dee xadiiskooda lama aqbalayo dadkii ama aan la garanayn waktiga ay la kulmeen ama la og yahay qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad ba inay wax kaba wariyeenna iyada taasa riwaayadoodii dee ma garanayno inuu xadiiskii la xifdiyay inu kale markaasna lama aqbalayo arrinkani waa tay idlaaqaan kulli culamaa lxadiid sakaawi baa wuxuu soo naqliyaa kitaabkiisa fatxulmuqiis imaam wakiic ibnu ljarax imaamkaasna uu kaba soo naqliyaa ama madhab ahaantiisa dee siuu isaga kuba tago haddii ruuxa mukhtalidka xadiis ama axaadiis laga maqlo fii xaali ikhtilaadi axaadiistana ay dhacdayn hore looga maqlay markii axaadiistan iyo xadiidkiisii horena ka bacda alikhtilaad iyo kii qabla alikhtilaadna labada goorba u wariyay wax farqi oo udhexeeyaa jirin ama ikhtilaaf udhexeeya aanu jirin meesha waxaa muuqata weli xadiidkan gaar ahaanta xifdigiisii inaanu suulin sidiisii uu hayo oo markaa taas marka xadiidkiisii hore loo eego wax iskhilaafoo udhexeeya ama isbedel la ydhaaho imika oo lagu inkira aanu jirinba iyada markaa dee waa laga aqbalaya weliba cibaaruu raaciyaa idlaaqoodan culimada ay idlaaqeen bacda alikhtilaad wixii laga wariya looma aqbalayo baltaaha laguma xambaaro oo wixii la og yahayna muhimku waxa weeyaan umuurahan xadiidkan ma dabdiye mise ma dabdin haddii la og yahay inuu sidiisii lagu yaqaano yahay oo aanu ikhtilaad kuma iman oo wax lagu inkaraa meesha aanay soo gelin iyada markaa hala aqbalo buu leeyahy waa cibaarada uu ka soo naqliyo sharaxiisa ka soo naqliyo masalan wakiicu kaba soo naqliyo sheekh imika halkan magacyuu inoo tirinayaa magacadan sharax ayaynu eegi doontaan insha allahu tacaala bal daragaas ikhtilaadkood iyo waxyaalihii layidhahda anigu midma eegi doono magacyadu maan tirinaya laakiin sharax waay intana kuma dhammaanayso dee waa taa khaas yeelay haddaan kutubtaa la eegina kutubta taraajimteena waasica sida tahdiib tahdiib iyo tahdiib ulkamaal iyo imika haddii arrintan miisaan adigu ay u soo gasha iyo in badan bay jaanibkan u cinaayoodaan ruwaadii qabla alikhtilaad kaba wareysay iyo ruwaadii dambe iyo waxa ay kala sheegeen xataa fi taraajimta caadiga laakiin waasica ayaan u jeedaayo dee meelo kala duwan ama kuwa loo khaasiray ama taraajimta weyn ka helayna halkanse waa ina kooban iyo barhkood ikhtilaadkooda la isugu khilaafsan yahay ikhtilaadka iyo waqtigu dhacayo umuurahaas iyo asxaabtii midharhka amida kuwa horeiyo kuwaayay noo sheegaya markaa magacyadu maama tirinaya fa minhum ragga mukhtalidiinta waxaa kaba mida cada bnu saaibi cada bnu saaibi oo aakhirka cumrigiisa ikhtilaad ama ikhtilaadkani kuba yimi marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala faxtajuu culimadu way xujaysteen biriwaayati alakaabiri dadka waaweyn wixii ay wariyeen canhi isaga ay kaba wariyeen wadalika kasawriyi wa shucbata sawriya shucbiya waa xadiiskiisii hore kollay rag kale oo xamed ibnu salame iyo xamed ibnu zaydiyana barhkooda way soo ku soo daraan inay ragga iyaguna waqtigaa hore kaba maqle ay yihiin bal masalan dadkii baryaha hore kaba maqle raggaa waaweyn ahaa ee qudamaa asxaabii la odhanayo wixii ay kaba wariyeen waa wax xadiidkiisii hore waa la xujaysa ama waa la aqbala ilaa xadiiثayn laba xadiiث mooye samicahuma uu maqlay shucbatu shucba biaakharatin mar dambe oo waa laba xadiiث oo cadaa nin zaadaan la yidhaah uu kaba warinayey oo la yidhi mar dambe ayaa isagaaba yidhi aan kaba maqlay labada xadiiث ee shucba waaba la iska saaraa laakiin riwaayada shucba markay xaggiisa kaba timaado ama sawri oo kale barhkoodna waxay raaciyaan dee bal maalan sida xamaad ibnu salamo oo kale iyo qolooyin kale oo sharaxa barhkood ay nooguma sugan yihiin taas riwaayo waa xadiidkiisii hore waa la aqbalaa isaga wa minhum raggaa waxaa kaba mida abu isxaaq asabiiciy waa nin taabiciyo isaguna aada u cumriyey camr bnu cabdillaahi isaguna ikhtilaad baa ku yimi baa la yidhaah dahabi kollaytan waa yar inkiraa waa diida oo wuxuu leeyay ninku waa gaboobay aad buu u weynaaday dee ruuxu markuu weynaadana waxyaalihii bargii hore hayay ayuu kala iloobaya waa nisaab waa tadayur basiid oo xaggaa shaykhuuqada uu gaba yimiyo ila uune maha inay wixiiba iskaga laaqmeen arrinkiisu maaha ayuu yidhaah dahabioo taa isaga waa diidan yahayba in ikhtilaad lagaba cabiree bal adiguse ninkaasna waa lagu soo daray wa yuqaalu waxaaba la yidhaaha samaacu bnu cuyeynata inuu cuyeyne maqalkiisa minhu isaga wax kaba maqlay waa samiici uu kaba maqlay bacda ikhtilaabihi intii ikhtilaadkan ama tadayurkan haddaan tahay dahabiiba kaba cabirno shaykhuukhada kaba yimi uu ku yimid dabadeed ayuu baabay ahayd baa la yidhaah wa minhum waxaa raggaa kaba mida saciidun iljurayriyu saciidka jurayr loo nisbeeyey maalintii dhaweydeen mutarifkii mukhtalifka soo haynay nuus badan soo aragnay markii jurayri iyo xariiri laynoo kala farqinayay kollay laba nin baana jiray walow dee uu jurayri un aanu dee tirada inoo sheegin san leenahay ina aan adigu bal abuu nadro kaba wariyo magaciisa la sheegay oo saciid ibnu iyaas baa la yidhaha aljurayri marka qabla mowtihi baa xifdigiisu waxa weeyaan xumaaday dadkii qabla tagayur ama qabla alikhtilaad kaba wariyeyna shaarixa ayaa inoo soo naqlinaya oo xagga hoosey sharaxa kuba sugan tahay kollayna waa dee ragganna waa rag saxiixa inooguma sugan saciid uljurayri abi isxaaq asabiici iyo raggaasi wabnu abi caruubata saciid ibnu abi caruuba isaguna ka mid weeye raggaasoo muddo dheer baaba ama tobaneeyo sanood ku dhow baa ikhtilaadkiisu joogay ayay yidhaahaan qabla alikhtilaadna yaziid ibnu haaruun iyo dad kaloo laba socda cabdat ibnu sulaymaan oo raggii aad dee isaga u laasimayba ahaayo ayaaba kaba mid ah raggaas sharaxanay kuba sugantahe bal ninkaasna ka mid weeye dadkaas ikhtilaadku uu kuba yimi kolley fawaaid kala duwan baa ku sugan sharaxee agta waayo waqtigayga haatan waqtigaa dhacay wcabdiraxmaan ibni cabdillahi bni cutbata bni cabdillahi bni mascuud ilmascuudiyo ninkaasna isaguna dadkii ikhtilaadku kuba yimi ka mid weeye waxaana yidhaahaan dee markii hore isagu kolbay xadeeyaanoo iminka ibnu maciin buu kala soo noqonaya cahdigii abu jacfar ilmansuur waa ninkaa dee anwaradii markaas ama cabaasiintii kaba mida raggoodii hore waa ninkii labaadba waqtigii intii uu isaga cahdigiisa ahayd xifdigiisu waa fiicnaa buu leeyahay waa hagaagsanaayo cahdigaa ninkii wax ka maqlay waa hagaagsan yahay laakiin markii isagaas mahdiba la soo gaadho waqtigan ikhtilaadka kuba yimi wayo riwaayadiisaasi ma toosnaba barhkoodna waxay kaba dhigeen gelitaan uu baqdaad galay marka uu baqdaad yimi baa tan laga arkay oo lagu dareemay intii kuufa iyo basro dadkii wax uga maqashay maqalkoodu waa fiicaya la yidhaha sharaxanaba laagtaydinkum wa rabiicatu ra'y waxaa kaloo kaba mida ragga rabiicatu ra'yi sheikhu malikin waa rabiicatu bn abi cabdiraxmaan sheekhaa la odhanayay oo maladee kollay ijtihaadkiisii iyo umuurahaas bay ra'yiga ugu nisbeeyeen iyo aqwaalo kollay badan oo uu leeyaho jaanibkaasa haddaba in sheekha maalik rabiicatu ra'yina waxaa la yidhaahaa aakhira cumri ayaa ikhtilaad kuba yimi laakiin ciraaqi oo kale iyo ibnu salaax sia uu soo naqliyuu leeyahay cid kaloon ibnu salaax ahayn oo dee taas sheegayso arrinkan kuba sheegtay anigu maba garanayo taas buu leeyahay bal adigu dadkii magaca ama ruux yaana xataa maqbuulba ahaanee laguba sheegaysaa kaba mida wa saalixu mawladta wa amati waxaa kaloo kaba mida raggaa saalix haweenaydii mataanta ahayd waa ina umayat bnu khalaf oo mid kaley la mataan ahayd mawlaheed ahaa halkii aynu muttafiq iyo muftariqa dikrigiisa kuba soo maray magacaabihiyana markaas baan soo aragnay ninkaasna waa dadkii iyagu ikhtilaadku kuba yimi oo waanan dee nin taabiciyo hore oo mutaqadima oo marka waxaanu kaba cabirayaa xadiidkiisii hore iyo kii dambe isaga lama kala soocino imaam maalik iyana isagoo mukhtalido weynaaday bay gaadheenba ay haleeleenoo wuxuu markaa taasi keentay in xadiidkiisii laga tago walow barhkood ay kala soocaan oo ibnu abi di'b iyo rag la mida wixii ay hor ay ka maqleen kaba dhigaan xadiidkiisa hore wxuseyn ibnu cabdiraxmaan ilkuufiya waxaa kaloo raggaa kaba mid ah xuseyn ibnu cabdiraxmaan ilkuufi ayaa iyaguna raggaa kaba mid ah oo bal wa cabdulwahaab athaqafiyu cabdiwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi oo isaguna rijaashii saxiixa ayaaba kaba mid ah laakiin waxaaba yidhaahaa ninkan tagayurkiisa ama ikhtilaadkaasi dhib uu keenayaa ma jirto zamana taqayur wax xadiisoo laga maqlayba maba jirto isagiiyo jariir ibnu xaasimo dadka waa loo diiday bal markaa iyaga xaggaa aamin baa laga yaha xadiiskiisu waa xadiiskii hore wa sufyaan ibnu cuyaynata qabla mowtihi bisanatayn wa minhum waxaa kaba mida sufyaan ibnu cuyaynata ikhtalada qabla mowtihi bisanatayn waxaa ikhtilaad kuba yimi geelidiisii oo boola boqol iyo sideed iyo toddobaatankii hijrada ahayd waqti kaba horreysay laba sannadood bal taas weeye waa siday culimmada qaar halkan yidhaahaan dahabiyo kolleytan aad buu uga diidaa oo wuxuu kuga diidaa ninka hadalka laga soo naqeeyay yaxya alqabaan weeye waxaana uu yidhaahaa dayaxya alqadaanna waqtiyadii xadka laga soo noqdun baaba dhimashadiisu ay ahayd siddeed iyo sagaashankii isku sanad bay dhinteen waqti aan weliba dee dhici karto inaan ikhtilaadkiisaasi soo gaadhin oo si fiican dad aanay u kulmin haddaan dee wax horoo loo tiirinayo ahayn oo weli waqti la iswarsado oo xujaajta ay hagaag usoo wada noqotay ahayn baa dhimashadiisu ahayd ee goolba ogaan karaa buu ka cabiraa dee ikhtilaadka kuba yimi sufyaan ibnu cuyeyne iyo taasoo bal isagu dee bal wuxuu kaba dhigaa aadi haddii wax jiraana waa nooc taqayur oo kuba yimi waxaanay laakiin leeyihiin oo dahabiya ay leeyihiin bal haddii xataa tani ay sugnaato imaamyadan lixdaa sheekhyadooda sufyaan ibnu cuyeyne wax kaba maqlay raggaasi qabla daalika ubaa maqalkoodu ahaa ama waqtigaa horteed cabdurazaaqi waxaa kaloo raggii kaba mida mukhtalidiinta cabdurazaaq camiya fii aakhiri cumri waa imaamkan musanafka yare cumrigiisa aakhirkiisii buu indhabeelay dee markaa hore xifdigiisaaba la ictimaadsan jiray arrinkii kitaab buu noqday waana indhalaac yahay oo kutub baa laga warinaya musanafaadkiisan iyo fa kaana waxaa yulaqanu mid wax loo laqino ujeedadu xadiid aankiisii ahayn baa la odhanaya waa xadiidkaagii canfulaan aad kaba warisay fayatalaqanu wuu laqinanaya markii unbuu qabsanayey uu ictimaadsanayey kole abiisxaaqi dabari oo ninkan kitaabkiisa soo naqliyay iyaba ay dabaraani ay laba kulmeen iyo yari buu kula kulmay cahdigaas bay dhahaan wacaariman waxaa kaa mida caarimaynu hore alqaabtii uba soo maray waa abuu qilaabata araqaashiyo ninkaa isna abuu qilaabata araqaashi la yidhaah maaha abuu qilaabata aljarmigii taabiciga ahaa maha cabdilmelik ibni moxamed baa la yidhaha waana nin dee sheekheedii ibnu khuseymiya kaba mid ah kaas baa kaba mida waa abuu axmed alqidrifiyo kana waa nin mutaakhiro moxamed ibnu axmed la yidhaah oo dambeeyey oo ba matalan dee isna waa qarnigii afraad oo raggiisii weliba qaybihiisii dambe waa ragga ikhtilaadka ay yidhaaheen waa laguba sheegay waa abuu daahirin xafiidulimaam ibni khuseymata ibnu khuseyma nin waawoyaa kana waa nin dambe waa abubakrin alqadiiciyo ninka abubakr la yidhaha qadiica waa meel baqdaad ama qadiicatu baqdaad looga nisbeeyey raawi musnadi axmede imaam axmed musnadkiisa dee inankiisa cabdillaahi buu kaba wariyey zuhdigiisii iyo adugu aakhira cumrihi bay yidhaahaan ayaa kharif ama kharaf uu kuba yimi ikhtilaal baa aakhira cumrigu kuba yimi waxyaalahan lagu aqriyayo wax uu ka garanaya ama uu kaba ogaamay jirin e laakiin kutubtaadee markii hore ayaa lagaba wariya barhkoodna kolley hadal bay kuba leeyihin ama noocin kaara wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waman kaana ruuxii ahaaday min hada alqabiili noocan ujeedadu waa dadka mukhtaliliinta ah waman kaana ruuxii ahaaday min hada alqabiili xaaluu kaba miya noocan ama dadkan muxtaja bihi mid la min hada alqabiili kaamida muxtaja bihi xaaluya mid la xujaysanayo fi saxiixi oo saxiixa bukhaari ama muslim inooguma sugan noocan mukhtalidiintaana kaba mida fahuwa xadiidkaa isaga lagaba warinayaa maa curifa wixii la ogaaday weeye riwaayatu warintiisa qabla alikhtilaad intaan ikhtilaadku ku iman inuu wariyo wixii laga warhayay weeye ama ay bal labada sheekh ay u sugnaatay xadiidkiisii horeynayo xataa dariiqiisa ayaanay noqoninba dariiq kaleba ha lagu ogaado ruuxaan isagu gaar ahaan loo xujaysan oo istishaad iyo waxaa loo soo qaato dariiqii haba noqoto oo bal jaanibkaas ee waxay leeyihiinuun waa inuu xadiidkiisii hore ayuun baabu kuba xambaaran yahay annawcu haalii wasituun wallahu subxana watacaala calaa aclam bal in sha allahu tacala galabto aduu kitaabkaa khatimi doona biidn illahi tacaala haddii ala idhaah subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha